barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad si toosan ogala socotaan barta internetka v o a somaly com
waa maalin axada labaiyo tobanka bisha januari sanadka laba kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo caashe ibraahim
guud ahaan barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa maanta waxaadaan idinku haynaa barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkanna uu martii noogu yahay qoraaga axmed faarax cali daaja oo inooga sheekaynaya qaabka uu ururiyo gabayada iyo dhacdooyinka la xiriira dhaqanka soomaalida
heelooyin bay ku bilowdeen heesaha muusiga leh heese kale waa jireen dee miyiga laga tumo batarka iyo zayricda iyo hanahaaban iyo marka erey qaraami waa carabi waa qaraam waa beyd baa ku jiro qaraamiga inay ku qiirootoy balanqaada qasiidadeedii heestaasay oran jireen
heesahan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah
amaday waxaad tahay afariyo tobnaadiyo ila soo baxaayo waa beri iftiimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataay allihii kuguma aqo kugu manaysto inda garad ku jecelo
heestaasi oo dhammaystiran idaacadda qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaan balse marka hore wararkii dunida dalka iiraan boqolaal dibadbaxayaala iyo wargeysyada dalkaasi ka soo baxa qaarkood ayaa kordhiyey cadaadiska ay saarayaan hoggaanka dalkaasi iyagooo cadho ka muujiyey go-aankii xukuumadda iiraan ay ku qiratay inay si kama u soo riday diyaaraddii ukrain laga lahaa booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska dadka ka ilmaysiisa ku riday kumanaan kun oo dibadbaxayaal dhigaya magaalada caasimadda ee tahraan iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyaha ay ka mid yihiin hadhinto kelitaliska oo ay ula jeedaan hogaamiyaha sare ee dalkaasi ayatullah cali khumeni wararka ayaa sheegayeen wakaaladaha wararka ee dowladdu ay tabinayaan wararka dibadbaxyaasha iyadoo muuqaaladana lagu soo bandhigay baraha bulshada dadka degan magaalada caasimadda ee tahraan ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliisku ay kordhiyeen joogitaanka wadooyinka magaalada tahraan codbixiyaasha taiwan ayaa dib u doortay sai in weyn maalintii sabtida iyada oo dib u cusboonaysiinaysa waajibaadkeedii ahaa inay sii wado xiisadda jasiiradda ee muddada dheer kala dhexaysa shiinaha kadib hal sano oo hanjabaado isbedbedelayay ah waxyar kadib markii ay ku guulaysatay doorashadii in ka badan toddoba iyo konton boqolkiiba codbixinta ah ayaa sai waxa ay soo jeedisay in dowladdeedu ay ula hadli doonto mas-uuliyiinta caraysan ee jooga bejiin haddii aysan ula dhaqmin taiwan sidii dal ay siman yihiin dowladda bejiin ayaa u aragtaa taiwan qayb ka mid ah dhulkeeda oo ugu dambayntii ay la midoobi doonto shiinaha haweeneydan u dhalatay taiwan ayaa tiri waxay ku sheegtay daraasadii sanadkii hore in ay doorbidayaan in madax bannaanida ay ka doorbidayaan in ay hore u mariyaan dhaqaalahooda
haatanna kusoo dhawaada sidaan hore idinku sheegnay barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo xiliyadan oo kale maalin kastoo axad aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxa uuna toddobaadkan idinkaga imanayaa jamhuuriyadda jabuuti anigoo asaga siciid faarax ayaana idiin daadahayn doonta barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa aruurinta gabayada iyo dhacdooyinka hidaha iyo dhaqanka soomaalida iyo sida ay muhiimka u tahay waxaana barnaamijka toddobaadkan igala qaybgalayaa axmed cali idaaja oo dad badan ay ku yaqaanaan aruurinta dhaqanka soomaalida gaar ahaana gabayada waxa uuna bilowga barnaamijka idaaja iga warramayaa xilligii ay ku dhalatay iyo waxyaabihii ku dhaliyey inuu aruuriyo gabayada ku salaysan dhaqanka iyo hidaha soomaalida
waxaan horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay waxay taasi qaadatay heerar dhowr ah ayay qaadatay waxaa kamid ahaa maalan markaan ardayga ahaa oo dugsiyada hoose ku jiray waxaan dhigan jirhay gabayo carabi ah waxbarashadu carabigay ku dhisnayd bay ahayd gabayo carabiga aada iyo aadna loogu khasbo inaan xafidno oo aniguna markaas waxaan arkay inaan jeclahay gabayada iyo murtida soomaalida waxaana ugu wacnaa baan isleeyahay waxay haysay ooan la noolaa islaan allah u naxariistay ayeeday oo daraawiishtii ahayd markaasay waxay ka sheekeyn jirtay daraawiishtii iyo markaasay maahmaaha iyo heese iyo inkastoo markii aanan qaban haddana waxaan isleeyahay waa kugu soo duxlay maxaa yeele qaar baan xusuustaa markaad suugaan dhaqan iyo suugaanta waddankaaga ama dalkaaga ama dadkaaga ururinayso waa inaad adigu jeceshahay marka hore marka horta jacaylkaasaa igu abuurmay anoo ardaya kadib macallin baan noqday markaan macallinka noqday waxaan isku dayey ama aan jeclaystay inaan runtii gabayada soomaalida aan ururiyo ama aan anigu ku raaxaysto oo iska akhristo anuun cidna dee ugu danaynayn markaas de markaas akademiyana ma jirin meel lala aadaana ma jirin marka waxaan garanayaa anoo ragga gabayadii horahaya khaasatan sayidka ku xirma oo haddii alla kuu rooyaa jecel inaan la fadhiisto markaas baan ka qori jiray kastoo ay qaarkood igu canaadi jireen ba inay siiyaan kadib macallin baan noqday macallin markaa noqday wax yar kadib waxaan isbaranay allah u naxariistee waraagii weynaayo taariikhda iyo suugaanta soomaalida caanka ku ahaa oo jaamac cumar ciise oo halkan ku dhintay dhowr sano ka hor jabuuti jaamac cumar ciise habeen habeenada kamida ano inta markaas dugsiga sare ka baxay aan shaqo hayn ayaan farmasheedna adeerkay leeyahay baan wax ka geli jirayoo intuu soo galay buu daawo iga iibsadayoo jaamac inuu yahay waa arkay cajadahan ku dhegeysan jirayoo markaasaan habeenkii waxaa buu noo sheekeeyo wax yar oo isagoo taagan oo daawada markuu qaatay markaasuu wuxuu gabay iyo adigu hees wax u eg oo aan gabay ahayn geerahana ahayn oo ninkii la odhan jiray xuseen dhaqle oo sayidka gabayada ka qaban jiray ayuu inoo mariyey dhul waa ariga eebaale la yidhaahdo hablo oo dumar soomaaliyeed oo daraawiishta ahaabaa dhulwaa badan dhulwaagii baa inta ciidda ka batay buu ariga ka cuna markaas inta xuseen dhaqle u tageen waxaa layihahdo dhulwaaba maala isaga racna maxaan samaynaa markaasuu maxaad u oran weydeen dhul waa ariga eebaa leh eebiya istaadkaa leh waa niman daraawiisha cawlala dabey baa leh suubanaan samrayn baa leh maxaad u oran weydeen yaan gamas laguu qarina gablama isaga leexo ma tirahdaan gaacaye mataan baa leh sayidkaa maqlay markaasuu xuseen u jawaabay isagoo dhulwaa iska dhigahay xuseenow aqoon xumo erey baan kuleeyahay awal hore haddaad tiri eebaa aryowga leh eegana maxau tiri annaga aryowga leh inaad laba aflaysaa ma ansixi karaysaa ma aboo kalaa tahay mase waad ka daran tahay warmaadaha ardaad yahow arsuqayga celin kara adba waa ku uumaya maanigaan abuuray duwaag muuse saasaa duwaagi ku yiri buu yihi xuseen maalinkaas ayaan aada iyo aad dee wax marqaan u eg inta igu dhacay jacayl weyn ayaan ow jaamac ku xirtay ow jaamac iyo anigu maalintaas sidaanu u saaxiibnay waxaanu qoray diiwaankii sayidka ayaan la qoray oo jaamac aanu ka shaqeynaynay saddex sano iyo ziyaado safaradii uu diiwaankaas u galay waa la socday inta badan oo jaamac cumar ciise markuu dhameeyey diiwaankii oo aan ku caawinay waxaan anigu u bayray marka inaan daraawiishta kale wax ka qoro ismaaciil mire ayaan qoray marka aniguna afar iyo toddobaatankii halkaas ayay ka bilaabata marka inaan wixii alla wixii aan arko aan ururiyo kaydiyo inkastoo kayd badan iiga lumay dagaaladii xamar ka dhacay oo laga kala qaxay ayaa in badan iiga luntay wax adugu gabayo badan oo aan helay oo aan qorayn oo aan xataa teebgaray sidaan daabacnayn oo fartayda ah oo lixdan fayl oo kale ah ayaa iga luntay boqol iyo labaatan casiradood oo kaseedkii hore ah iyagana ma hayo maalinkaasa igu dambeysay kadib waan marka waxii yabyabay oo wixii la heli karo yaan isku duuduwo marka horta halkaas weeye taariikhda ururintu mar la ii diray iyo maraan la ii dirina waa jirtay laakiin waxay u badnayd inaan anigu isdiro inta badan oo kharashkayga ku bixiyo khaasatan intii dowladdu ay ay dhacday dowladda dhexe markaas buug baan waxii aan helo aan ku qori jiray haddana ku qoraa idaacadaha kuwii ka baxay baa waa qoran yihiin buug gaar ahaan aan u qorayna waa jiraan marka ilaa dee waa wadaynaa ilaa mataqaanaa wax la waayo oo iyo cid wax la weydiiyo waana gabaabsi hadda dad wax la weydiiyaaba
marka si aad u aruuriso kaydkan soomaalida tusaale ahaan haddii lagugu sheego soomaaliya malaha meesha ugu dambeysa qof gabyaa ah oo soomaaliya inuu joogo oo aad isleedahay alayla waxbaad ka qori kartaa ama odayg weyn oo sii socda ama ku dhalinyara had soo baxa maca dhalinyarada waad qaadataa marka halkaabaad kasoo qaadan boorsadaada waa tegi meesha joogo
ha sababtu waxa weeye dee hadda dawlad isdiraysaa oo kharash isiinaysaa ma jirto marka waxa weeye hadba sidaan u awoodo masalan waxaan ka imid waxaan ka imid nairobi hargeysaan imid hal sano iyo xoogaa ka hor hargeysa markaan amaanahayey nin waxaan u imid gabyaa ah oo oo muuse cali faruur la yidhahdo ayaan usoo qasday ninkaasna waxaan ugu soo qasday hal gabay oo laysku qabto oo aan isleeyahay isagaa hayey iyo isagaa garan kara ayaan ugu imid waad garan kartaa marka kharashkaas anaa iska bixiya cidna ima siin halkaa gabay saan u saxo marka meel kasta ayaa loo ayaan u maraa cid kastaan weydiiyaa ciddii wax hayso oo wax yani wax wax wax garanaysa oo macnaha gabayadaa hore iyo dhaqankii hore iyo iyo suugaantaa hore danaysa ogo qofkii daneeya ayaa wax kuu sheegi karaa oo adigana waa ka dadka waxay yidhahdaan waxaa jira dad badan oo haddaba si arikaydkii burburkii kaaga dhumayo dad badanoo n abwaano ah ama gabaya ama waxun curiya oo soomaaliya oo oo la dhinta ama cidba ka qorna ama ilaawa marka dadkaasna waxaa jira dad u dhow oo hadday wax ka qoraan hadday istiraan oo kale hadday wax ka qoraan wax laga helayo hadday hadday saas oo kale sameeyaan imise badbaadin karaan baas leedahay
wax badan ayay badbaadin karaan gabayga iyo suugaantu xilli bay leedahay xilligaas dad baa afka oo wax wax lagu tiriyo ama wax lagu qoro ama lagu geeraaro ama lagu gabiyo dadka xilligaas nool ayuu ninka gabyaaga ahay wax u sheegayaa afkooduuna kula hadlay af ay garan karaan buna kula hadlayaa oo ay wada garan karaan haddii kolka lasoo dhaafay soomaalida waxaa ku dhacay maogtahay suugaanteeda ugu fiicani miyibay kayani ka samaysanta ka curata miyiguna dhaqan buu leeyahay ka duwan kan magaalooyinka si loo nool yahay buu leeyahay oo ka duwan kan magaalooyinka waxyaalo la daneeyo oo la jeclaa buu leeyahay oo ka duwan kan magaalooyinka yani geel bay jeclaayeen iyo xoolo nool inay urursadaan maanta cidina xoolo nool dukaamadaa laga gataa caanaha cidina ma dhaqato marka lacag baa la raadiyaa daaq dheer baa la raadiyaa haddii kayd baa la raadiyaa meel baa bangiba meel wax la dhigtaa laakiin berigaas un xoolaha ayaa ayaa ku saabsanayd miyigaana la wada deganaa soomaali oo dhan meel kasta ha joogtee markii la reer magaaloobay waxaa bilowday dhaqan cusub iyo af soomaali hor leh oo aan kiiba miyiga ka duwan inkastoo dee jiridiisu ay isaga tahay haddana kii marka waxa weeye canuga xamar ku dhashay ama hargeysa ku dhashay oo toddobaatan bahalkii labadii kun gabayga caluluux inaad u sharaxda maaha ma garan karo iyo gabayga sayidka midna marka laguma eedi karo waxay ku xiran tahay marka si dhalinyaradaasi ay u danayso inaad u jilciso u macaanayso waana waxa aan isku daya inaan sameeyo markaan barnaamijyadan b b c da aan ka sheegi jiray haddana v o eda ka socda aan sameeyo marka waxa weeye in la jeclaysiiyo waa yeelkeena ku xiran tahay in gabalyada loo sharxay ku xiran tahay in midigii loo sawiro oo la geeyay ku xiran tahay laftiisa laakiin iskadaa kuwa diyaasbarada jooga iyo yani ingiriis iyo maraykan iyo degey iyo carab iyo kuwa degey kuwaas iyagu inay gabalyadaa fahmaanba yani qof u daneeyo oo yani qof isagu daneeyo oo shaqo ka dhigta mooyaane oo shadaxeeda raadiye ee, u malayn maayo inay sahlanaan doonto laakiin kuwa xataa soomaaliya gudaheeda ku dhashay ayay ku adkaan doontaa haddii aan la daba qaban oo la sharxin oo la laqbayn oo la mac- loo macnayn oo loo jilcin dhalinyarada marka dhalinyarada iyo waxaa kala go-ahaya taariikhdoodii suugaaneed taariikhdoodii dhaqan halkaasaa halis ka soo socotaa marka
intaad aruurinaysay adigu een, gab- waa gabayo badan oo runtii haddii buluug ay ku qoran yihiin laga yaabo qofka inuu akhriyo laakiin addi markuu kaa maqlo inuu raaraadiyo ama uu jeclaado adigu markaad samayso kuwe kuwee is leedahay gabagabaad ugu jeceshahay ama ku aad aad aad aad ugu dareentaa naftaa ood inta badan akhrisataa gabayada aad intaa raadinaysay ee kala duwan ee badan ee soomaalida su-aasha su-aashaas jawaabteedu waa kooban tahay waxa aan sheego o dhan waa waxa anugu jeclahay oo rabo waxa aanan rabin ma sheego shaqana kuma lihi wixii aniga ee anfaca oo aan jeclaado oo isoo jiita ayaan isidhaahdaa dad kale waa soo jiidan karaa weliba intaan u jilciyo ha laakiin wax alla wixii soo maro oo dhan mm, ma sheego dadka doogooda kuma cayaaro iyo kayga min hadda buugaagtaada qortay ama intaad gabay kaydisay imisay marayaan hadda
buugta aan qoray oo soo baxday waxna waa soo baxeen oo waa la daabacay waxna waa iyagoo daabacad bay sugayaa runtii labaatamaye waa dhan yihin wax la daabacay eh, oo hadda yaal wax suuqa ka baxay ee daabacadii ka baxay u baahan in dib loo daabaco waxaan weli la daabicin weligoodoo iiga baahan inaan daabaco mustaqbalka haddii alla idmo intuba waa leeyihiin Eh, laakiin gabayada ku jira iyo gabayada ku jira inta badan ma dhamma waxaan ka soo qaataa tusaalayaal marka qofkana waxaan u tilmaamaa meeshuu ka helayo markaan qoro meeshaan ka helayo isagoo dhan meesha uu ka heli karo maxaa yeelay gabay rag hore qoray inaan anigu yani sheegto inaan anigu ururiyey ma waa inaan xisaa qofkii aan ka soo qaatay maalan haddaan buugta uu jaamac midkood gabay ku arko oo mawduuca aan ka hadlayo uu waafaqo qayb baan ka soo qaadanaya waxaan leeyahay gabayga oo dhan waxaad ka doonataa oo jaaca buuggiisa magaca iyo magacaas marka waa ammaanada cilmiga cilmiga ah haa dhalinyarada hadda joogta ee samankan waxaa tiri cid walba saman bay bay bay wax ku- bay- bay leeda wax ku wax ku salaysaa kawaran sidaad horta ayaga bas leedahay maadaama soomaalida la yidhaahdo waa dad gabya ah oo dhaqankeena ka midoo afmaal baan nahay dhalinyarada hadda maxaas leedahay waxay ku xiran tahay degaanka ay environmentaga ay joogaan way ku xiran tahay sida afka looga qadariyey iyo sida afka looga yaqaan bay ku xiran tahay lana hadda waad aragta waxa ay daneeyaan heesaha ay daneeyaan oo kale heesaha ay daneeyaan dadka aniga da-deyda ama xataa iga- iga yar oo dee da-deyda ah ama ii dhowdhow ma da- ma daneeyaan waana ku qoslaan laakiin iyagu kuma qoslaan waa waa soo jiida waa soo jiidanaysaa marka lama odhan karo waa xun yihiin waa iyagay la fil yihiin haddii marka adigu aadan kii aad wax fiican u taqiin u sheegin oo u sharxin oo u laqabeyn dee kuma eedi kartid meesha uu aaday iyo wax ala fiicnaada marka waxa weeye muusigii waa laga tegey kii reer galbeedka ayaa la qaatay muusigii soomaalida oo macaanaayo haddii aan lagu kabanka lagu tumi jiray male durbaan baa wixii oo dhan laga dhigay iyo gitaar gitaar anigu so- heese soomaalida gitaar lagu tumaya weligay ma arag waagayagii kaman baa lagu tumi jiray iyo durbaan iyo dalbuugid iyo wax la yidhaah aad bayna u macaanayay waa ila macaanayaan iyaga. laakiin hadda ma aqaan dee dhalinyaradu sida qaraamiga eh, u je- u jeceshahay gubugtaas iyo actionka inay ku cayaaraan oo haddii moota Mm, qaraamiga waa jecel yihiin qaraamigu de waa heelooyinkii wax kale maaha waa jecel wey qaraami marka heesi jecel heelooyinki wey hees maaha heelooyin baa la odhan jiray ma aha hees heesta bugaadda bay timid heeladan waxay ka timid dhaantadii iyo welgadii iyo
marka ereygan qaraamna waa jacayl heesuhuna markii hore heelooyin bay ahaayeen heelooyin bay ku bilowdeen heesaha muusiga leh heese kale waa jireen dee miyiga laga tumo oo batarka iyo zayricida iyo hanahaaban iyo marka erey qaraamiga waa carabi wey qaraam Aha. waa beyd baa ku jira oo qaraamiga inay ku qiirootoy balanqaada qasiidadeedii He- heestaasay odhan jireen guud guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo idinkaga imanayay dalka jabuuti toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa axmed cali daajaa oo ah qoraa aruuriye hidaha iyo dhaqanka soomaalida tan iyo intaanu mar kale kulmi doono hadduu eebbaha woo dira laga helo inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa ammaana alla
waa hagaag sagal siciid faarax wariyaha v o eda jabuuti ayaa inala socodsiinaysay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaaad kala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada ee v o a duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waxaa goordhowaan idiin soo gudbinaynaa hees macaan oo ku luqeeya fanaanka cabdiqaadir jubba balse mid ka mid ah wararka dunida ugu waaweyn haddii aan idiin dulmaro dalka iiraan boqolaal dibadbaxyaala iyo wargeysyada dalkaasi ayaa kordhiyay cadaadiska ay saarayaan xukuumadda dalka iiraan iyagoo cadho ka muujiyey go-aankii xukuumadda iiraan ay ku qiratay inay si kama u soo riday diyaaraddii dalka ukrain laga lahaa booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku riday kumanaan ama u isticmaalay kumanaan kun oo dibadbaxyo dhigaya magaalada caasimadda tehraan iyagoo ku dhawaaqiyay halkudhigyo ay ka mid yihiin hadhinto kelitalisku oo ay ula jeedaan hogaamiyaha sare ee dalkaasi ayatullah khumani caashaaye
aad baad mahadsantaha cabdicasiis haatanna ah codka macaani fanaanka cabdulqaadir jubba nala dhegaysta
dahayga naxariis adiga ku beelebayahow bidhaane ogada kanuuna egmada jaleecada dahayga naxariis adiga ku beele agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa rabikugu abuure onkagala filaaciyo rob aroorya da'ayaay agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig cabsanaye u furan irmaantuya sodhawow ha iilaalin i imaw wara ha agin ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuya sodhawow ha iilaalin wadii ahaato iimaan ka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waadi Wadii ahaato waxyahow bidhaame bogada ka nuura eegmada shalleecada indhahayga naxariis adiga ku beele waxyahow bidhaame bogada ka nuura eegmada jalleecada indhahayga naxariis adiga ku beere qofka kala ilaaciyo qob aroorya da'yaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xilkiisa rabbi kugu abuure kakalailaaciyo qob aroorya da'yaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xilkiisa rabbi kugu abuure wadii ahaato iimaan ka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig wadii ahaato iimaan ka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig
waa hagaag fanaanka cabdulqaadir jubba ayaan kusoo gabagabeynaynaa codkiisa macaan heestaasi guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada intaan dib u kulmi doonno afarta galabnimo waxaan dhab- gebi ahaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo
malay waxaad tahay afariyo tobnaadiyo ila soo baxaayo waa beri iftiimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataay allihii kuguma aqo kugu manaysto garad ku jecelo ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuya sodhawow ha iilaalin i imaw wara ha agin ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuya sodhawow ha iilaalin ahaato